alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa kitaabka cinwaankiisu yahay muqadamat alxadramiya ama baafadlaha waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed cali gadhle
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابع ركنك التضوات السجود مرتين والله بجر إنه سجوده وأقله سجود إنت وقيرنا أن يضع ويملي بعض بشرة جبهته وجهيس بركيس شرك وجهيس بركي وينه على مسلاه meeshuu ku sujuudiye u dhigaa wa sharduhuna aطumaaniina waa xasilooni wa wadcu juz-in iyo qayb inuu dhigo min rukbatayhi labadiisa lowa wa juz-in iyo qayb min butuuni kafayhi labadiisa calacalood calooshooda wa asaabici rijlayhi iyo labada lugood furahooda wa tahaaqulu ra'sihi madaxiisa culayskiisuna waa inuu ayana dhulkii fuulaayuu cadaadiyaa wa cadamulhuwiy waa inaanu u hoobanin ligayrihi wax kale ee falow saqata hadduu dhaco calaa wejhihi wejigiisa wajabal cawdu noqod baa waajiba ila alictidaali ictidaalkii inuu noqdo wa irtifaacu asaasilihi xaggiisa hoose inay ka sarrayso calaa caaliihi xaggii sarrayn jirtay inay xaggii hoosayn jirtay ka sarraysa xaggii sarayn jirtay ayaa iyaduna shardi oo laga maarmaana wa cadamu sujuud waa inaanu ku sujuudin calaa shayin wax yataxaraku la dhaqdhaqaaqi bixarakatihi isaga dhaqdhaqaaqiisa ilaa an yakuuna fii yadihi inuu gacantiisa ku jiro mooyaane oo falow casaba hadduu ku xidho jamiica jabhatihi wejigiisa dhammaantii haddii uu wax saaro lijiraaxatin dhaawac ku gaadhay darteed oo wakhaafa uu ka baqdo min nasci alcisaaba maradaa iyo waxa uu ku xidhay siibitaankeeda sajada calayhaa wuu ku sujuudi walaa qadaa'a wax qada'ana laguma laha waxau sheekhu leeyahay rugniga toddobaad waa sujuudu maratayn laba jeer inuu sujuudo faralnimada sujuuddana waxayna tusinaya qowlka alla leeyahay urkucuu wasjuduu rukuuca oo sujuuda iyo qowlkii uu ku yidhi ninkii salaaddiisa xumeeyuu salaadda barayi uma asjud nebigu wuxu uhi sujuud xataa tatma'inna saajida ilaa aada xasishid oo aada sujuudda ku xasishid sujuud dabeetana madaxaaga ka soo kor yeel ilaa aada fadhiga ku xasishid kadibna sujuud ilaa aada sujuudda ku xasishid markaa ficilkiisa iyo qowlkiisaba nebiga sala allahu calayhi wasalam way ku sugnaatay inta ugu yarina waxa weeyaan buu uhi an yadaca bacda basharati jabhatihi calaa musallaah waa inuu jidhkan wejigiisa qayb ka mida uu dhigaa musallihii iyo meeshii uu ku sujuudayuu ku tukanayey waa inuu dhigaa shardigiisuna waxa weeye inuu ku xasilo oo sujuudda markaba aanu kala soo boodine inuu ku xasilo waxaa kaloo shardi ah inuu jilbahana dhigo oo qeyb jilbaha ka mida inuu dhigo inuu dhigo qeyb ka mida calaacalaha faraha inuu dhigo butuunku waa dhinaca cadiya beerkooda iyo calacalahooda inuu ayana wax ka dhigo asaabicu rijlayn lugaha lugaha farahana ayagana waa inuu dhigaa waa asaabicu rijlayhi labada lugood farahoodana waa inuu dhigaa wa tahaaqulu ra'sihi madaxiisana waa inuu ku culaysiyaayo culayska madaxiisana waa inaanu ka soo haynine waa inuu saaraa arrimahana waxaa u deliilaa riwaayaadka qaar baa tilmaamayay sida riwaayada abu daawuud warinayo oo kale xadiidkii qofkaa salaaddiisa xumeeyey wuu kibaaranoo dabeedna wuu sujuudayaa fa yumakkinu jabhatahu min alard wuxuu qabadsiin markaa wejigiisa dhulka ayuu qabadsiin ilaa xubnihiisi markaas ay wada xasilaan waxa kale oo khabaab saxaabiga laydhaha laga wariyey inuu yihi rasuulka ayaan uga ashtakoonnay salaadda xilliga yacnii kulaylka badani uu jiro ayaan uga ashtakoonnay bal inuu yacnii naga dhaafo amaba yacnii ruqsadaan u heli karno mar haddii dhulkii aada u kulul yahay inaanaan wejiga dhulkan kulul saarin inuu noo fasaxo ayaan uga ashtakoonnay falam yushkinaa dabeetana ashtakadayadii waxba kamuu soo qaadin macnaha kulayl ka daranee wejiga la saarayo iyo gacmaha la saarayo ayay uga ashtakoodeena waxay doonayeen inuu rukseeyo in laga tago umuu ruksaynin dabeedo ashtakadoodii kama u yeelin xadiidkii saxiixa ee bukhaari wariyey ibnu cabaas laga warinayana nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu umirtu waxaa lay faray ana sujuud calaa sabcati acdum toddoba lafood inaan ka sujuudo ayaa lay faray wejiga ayaa lay faray inaan ka sujuudo ilaa sanka ayaanu markaa ishaaray markuu wejiga tilmaamayo ilaa sanka ayuu tilmaamay labada gacmood labada jilib iyo atraaf alqadamayn gomadaha farahooda oo markaa iyagana sidaa dhulka loo saaro ayuu markaa yidhi waa lay faray inaan ka sujuudo markaa welibana wuxuu leeyahay waa inuu culayskii madaxa dhulka ku sii daayay aanu ka soo haynin oo haddii masalan xadhig oo kale la hoos geliyo xadhiggaasi uu diiqsami lahaaye inuu ka soo hayo maaha waxaa kaloo laga maarmaana irtifaacu asaafirihi calaa acaaliihi inay xaggii hoosayn jirtay sarrayso dee iminka markaa taagan tahay iminka baryahaagaasiiyo bawdyahaagaa iyabaa hooseeya waxaa sarreeya qaarkaagan sare marka aad sujuudsan tahay waa inay markaa wixii hoosayn jiray ay sarreeyaan haddii kale dee ma noqonayso sujuud ma noqonayso qofkii aan dee macduurka aan ahayn hadduu qofkii isagoo iska caadiya oo halkaa barkimo ama wax soo dhigto o yidhahdo anugu saa isu foronimaye sidaasaan u sinaanaya kama ansaxayso xadiid ibnu khusayma uu warinayo bara ibnu caasimne laga warinayo ayaa wuxuu tilmaamay inuu sujuuday labada gacmood buu dhigay labada jilibna wuu dhigay wa rafaca jizatahu baridana wuu kor yeelay dabeed waxaanu dhi haakadaa kaana rasuululahi yasjud sidaasuu nebigu ahaayo u sujuudi jiray buuri waxaa kaloo laga maarmanaya inaanu ku sujuudin calaa shayin yataxaraku bixarakatihi shay la dhaqdhaqaaqayo dhaqdhaqaaqiisa oo masalan gow huwan yahay oo kale ama cumaamadu huwan yahay oo kale oo markaasuu bar ka mida dhiganayo ayuu diidan yahay ilaa an yakuuna shay-an fii yaddi ilaa an yakuuna fii yaddi inuu shay uu gacanta ku hayo inuu yahay mooyaane shay uu gacanta ku hayo kolla waa dhigan karaa kolla waa qaadan karaa laakiin wuxuu masalan hilaaban yahay oo kale oo isaga dhaqdhaqaaqiisan iyo kiciddiisan iyo wixiisan la socdo la dhaqdhaqaaqaya ayay markaa diidan yihiin haddii uu wejigiisa cisaabo iyo wax saaro oo wejiga wax ku yacanii masalan balasar iyo hadduu wax ku xidho wejigiisa oo dhan jaraaxa yacni dhaawac darteed siibitaankeedana uu ka baqdo sajada calayha walaa qadaa waa sujuudaya walaa qadaa wax qadoo lagu leeyahayna ma jiro waayo mar haddii dee cudurdaar baa markaa shaygan keenay mar haddii salaaduba ay ku dhacaysay qofkii oon wejiga dhulka dhigine ishaarayba ay ku dhacaysay oo aan soo celinayo qado lagu lahayn tanna iyana waa la mid asaabico ka toddobaad asjuudu maratayni waa inuu laba jeer sujuudaa wa aqaluhu inta ugu yarina an yadaca waa inuu dhigaa bacda basharati jabhati wejigiisa jidhkiisa barhkii calaa musallaahu meeshan uu ku tukanayo waa inuu dhigaa wa sharduhuna aطumaaniina waa inuu ku xasilaa wawadcu juz'in qaybna waa inuu dhigaa min rugbatayhi labadiisa low ka mida wawadcu juz'in qaybna waa inuu dhigaa min butuuni kafayhi labadiisaa gacmood calaacashooda iyo beerkooda wa asaabici rijlayhi iyo labadiisa lugood farahooda wa tasaaqulu ra'sihi madaxiisa culayskiisana waa inuu saaraayo uu ku culaysiyaa wa cadamu alhuwiyi ligayrihi waana inaanu wax kale u hoobannin isagoo taa inuu miisaaniya wuxuuhi falow saqada calaa wejhi hadduu wejiga u dhaco oo dabeetana uu sujuud ka dhigo wajaba alcawdu ila alictidaal waxaa waajiba inuu ictidaalkii ku noqdo dabeetana uu ka soo sujuudo waayo qasad baa la doonayaa iyo niyo markaa inaad u samaysay iyo cibaado ee wax markaa iskii isaga yimi ku noqon maayo wairtifaacu asaafirihi xaggii hoosayn jirtay waa inay ka sarraysa calaa cadiyi xaggii sarrayn jirtay wa cadamu sujuudi waana inaanu ku sujuudin calaa shayin wax yataxaraku la dhaqdhaqaaqi bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa ila an yakuuna fii yaddihi inuu gacanta ku haysta mooyaane falow casaba jamiica jabhatihi haddii uu wax ku xidho lijiraaxatin jiraaxo iyo dhaawac darteed oo wakhaafa uu ka baqdo min nasci alcisaaba waxa uu ku xidhay ee uu ku maray siibitaankeedana uu ka baqdo sajada calayha waa ku sujuudaya walaa qada'a wax qada'ana laguma laha ahaaminu ka sideedaad aljuluusu bayna sajdatayn laba soodexdooda waa inuu fadhiistaa wa sharduhuna aطumaaniina waa inuu ku xasilaa waanlaa yuطawilahu waa inaanu dheeraynin walalictidaala ictidaalkana waa inaanu dheeraynin waanlaa yaqsida birafci kayrahu kornoqodkana wax kale waa inaanu la qastiin ee falow rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor yeelo fazican min shayin isagoo wax ka argagaxsan lam yakfihi kuma filla oo ma kafaynayo shardiga rukniga sideedaad waxa weeye waa fadhigii labada sujuudood dhexdooda shardigiisuna waa inuu weliba tumaaniino iyo ku-xasilna ula yimaadaa waayo xadiidkii ninkii salaaddiisa xumeeyey nebigu sala allahu alay slm muxuu ku yidhi uma asjud xataa taطmaina saajidan sujuud ilaa sujuud aad ku xasisho uma arfac xataa taطmaina saajida jaalisa haddana kor yeel madaxaaga ilaa aada fadhi ku xasishid mar labaad haddana sujuud buu yidhi waxa markaa kaloo laga maarmaanaya inaanu dheerayn isaga iyo ictidaalka toona waa inaanu dheeraynin waayo shaaficiya ictidaalka iyo aljuluus bayna sajdatayn waxay u yaqaanaan laba rugni oo qasiira laba rugni oo gaaban bay u yaqaanaan saa daraaddeed waxay inoo iman doonta markay takhallufka iyo kahadhidda imaamka laga hadho ay tilmaamayaan waxay yidhahdaan afar rugni oo dhaadheer baa loo saamaxaya marka waxay ka saaraan waa ictidaalka iyo juluuska bayna sajdataynka iyagu waxaa fii madhabi shaaficiya waa laba rugni oo qasiira waxaa kaloo laga maarmaan an la yaqsida birafci kayra inaanu ula qastiin kor noqoshadanu sujuuddii madaxa kor uga soo qaaday wax kale waa inaanu la qastiin ee haddii masalan bahal iyo wax meesha gig lagaga siiyey intuu ka argagaxo uu madaxii kor u soo qaado lam yakfihi kuma filla ee waxaa laga maarmaya inuu sujuudo dabeetana uu ka soo dabeetana kaca sujuuddii ahaaminu ka sideed aljuluusu bayna sajdatayn waa juluuska udhexeeya labada sujuudood wa sharduhuna aطumaaniina waa inuu ku xasilaa wa an laa yuطawilahu wa inaanu dheeraynin walal ictidaala isaga ictidaalka yacni rukuucda marka laga tooso rugniga ictidaalka wa inaanu dheeraynin wa an laa yaqsida birafci hayrahu rafcigaa iyo ka soko noqoshadana wa inaanu wax kale ula qastiin ee falow rafaca ra'sahu hadduu kor yeelo fazican min shayin isagoo wax ka argagaxsan lam yakfihi kuma filla ataasicu ka sagaalaadna atashahud اlakhiir waa ataxiyaadka dambe waaqalu inta ugu yara ataxiyaatu lilah salaamu calayka ayuha nabiyu raxmat اllaahi wabarakaatuh salaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi الصaalixiina ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah wayushtaradu waxaa la shardiyaa muwaalaatuhu inuu xidhiidhiyo ayaa la ayaa la shardiyaa wa an yakuuna bilcarabiya carabina waa inuu ku akhriyaa alcaashiruna alqucuudu fi tashahud alakhiir ataxiyaadkaa dambe inuu fadhiisto ayaa isaguna arkaanta ka mida waxa uu leeyahay sheekhu rugniga sagaalaad waa atashahud alakhiir ataxiyaadka dambe waayo xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan bayhaqi iyo taariquniyo waxoogay ziyaadaada ay ku leeyihiin ayaa waxay leeyihin intii aan atixiyaadka nagu faral yeelin ba waxaa odhan jiray assalaamu cala allahi qabla cibaadihi assalaamu calaa jibriila assalaamu calaa mikaaila assalaamu calaa fulaan wa fulaan sidaa iyo saasaan odhan jirnay bay leeyihin markuu nebigii salaaddii ka baxay buu dabeedna wejiga soo qaabiliy wuxu uhi in allaha huwa asalaam midkiin markuu u fadhiisto salaadda falyaqul ataxiyaatu lilah sidaa ha yidhahda buuhi markaa inta ugu yari bay yidhaahdeen shaaficiyadu waa ataxiyaatu lilah salaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakaatu salaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiina ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu anna muxamadan rasuulu اllah intaas ayaa ugu yar bay yidhaahdeen haddii markaa la dhammaystiraana dee waa inta markaa iska macruufka ah layqaana ataxiyaatu lilah asalawaatu ataxiyaatu lilah ataxiyaatu lilah ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah ayaw kaasay qaateen oo ah tashahudka ibnu cabbaas waayo ziyaadaad buu leeyahay bay yidhahdeen oo almubaarakaatudaa iyo ayaa ziyaadaad dheeraadaba ayaa jiray bay yidhahdeen waa shaaficiyadu kaasay doorteen laakiin ka ugu saxiixsani ee la isku waafaqsan yahay waa ka ibnu mascuud ee ataxiyaatu lilah wasalawaatu waayibaat waana markaas waxoogay unbaa markaa kelmadaayunbay iswadheeranihi qaabal yeeliyo qaabkii oo qofku ama kayfiye alla kayfiyadii nebiga ka sugnaatay ee asxaabtu ay ku wariyeen u ku atixiyaadsadaana mid markaa u gudaysa weeye laakiin shaaficiyada ayuu kaasay doorteen ka ugu saxiixsane laakiin waa kaa waxaa shardiga buu idhi in la xidhiidhiyo oo aan la kala googoynin waxaa kaloo laga maarmaana carabi in lagu akhriye inaanu qofku turjumanin waayo taasaa nebigu sala allahu alay slam ina baray ka tobnaadna waxa weeye alqucuudu fi tashahud alakhiir waa fadhiga atixiyaadka dambe markaa eeg atixiyaadkiina waa rugni fadhigiisina waa rugni dee idaa jalasa axadukum fi salaa buu yidhi nebiguna fadhiga ayuu ku akhriyi jiray waxaa kaloo xadiidka bukhaariiyo muslim ee bukhaari warinayo aha idaa jalasa fi rakcati alakhiiri qadama rijla lyusra wanasaba alukhra waqacada calaa maqcidatihi markuu ragcad damba fadhiisto inuu lugtiisa yacni halkaa ka bixin jiray tan kalena uu saa u taagi jiray dabeetana wuu ku fadhiisan jiray badida badhida ayuu ku fadhiisan jiray welibana waa dee dikri waajiba maxalkiisii oo in markaa fadhi lagula yimaado ayaa waajiba isaguna sidii faatixadaba in istaag loogu akhriya ay ahayd atixiyaadkana in fadhi loogu akhriya isaguna shay laga maarmaana weeye waana laba rugni oo hadduu qofku xataa iminka dee soo islaamo oo aanu atixiyaadkiiba garanaynin dee atixiyaadka hadduu ka dhaca fadhigiisi ka dhici maayo intii qadarkii atixiyaadka la akhriyi jiray inuu fadhiyaabaa laga maarmaan noqonayso ataasicuna atashahud alakhiir waa atixiyaadka dambe wa aqaluhuna ataxiyaatu lilah salaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu salaamu calayna marka ataxiyaatu waxa weeye waa wax kastoo laysku weyneeyo ilaahay baa iskale salaamu calayka ayuha nebiy nebi ow salaami korkaaga haato waraxmat ullahi wabarakaatu salaamun calayna nabadgelyo korkaaga haato wacalaa cibaadillahi asaalixiin iyo addoommada ilaahay wanaagsan ashhad waxaan qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu cabda inaanu jirin ila allahu ilaahay mooyaane wa anna muxamadan rasuulu ullah nebi maxamedna rasuulkiisi iyo ergeygiisii uu yahay wa sharduhu shardigii wa yushtaradu waxaa la siraya muwaalaatuhu in la xidhiiriyo wa an yakuuna bilcarabiyi carabina weyn lagu akriyaa alcaashiruna alqucuudu waa fadhiisi fi tashahud alakhiiri atixiyaadka dambe uu fadhiisto alxaadi cashar ka koob iyo tobnaadna asalaatu cala anabiy sala alla alay slam bacdahu waa inuu ku salliyaa qaacidan isagoo fadhiya wa aqaluhana allahuma salli calaa muxamadin aw calaa rasuulihi aw cala anabiyi inuu yihahdo weeye ahaani cashar ka labiyo tobnaadna assalaamu weeye wa aqaluhu inta ugu yarana assalaamu calaykum wahuwa qaacidun isagoo fadhiya waynu assalaamu calaykum yidhaahdaa waxau sheekhu leeyahay rugniga koob iyo tobnaad waa asalaatu cala anabiy sala alla alay slam bacdahu qaacidan waa inuu nebiga ku salliyaa atixiyaadka kadib weliba qaacidan isaga oo fadhiya waa inuu ku salliyaa markaa nebiga in lagu salliyo atixiyaadka kadibna lagu salliyaa waa ruknun min arkaani salaa waa tiir ka mida tiirarka salaada wayo ilahi baa yihi in allah malaa'ikatu yusaluuna cala anabiyi ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima alle iyo malaa'igtiisu waxay ku salliyayaa nebiga kuwa aliya nebi rumeeyow idinkuna nebiga ku salliya oo salaama tasliiman waxaanay culamadu ku ijmaaceen salaadda waxaan ahayn inaanay waajib ahayn mar hadday taa ku ijmaaceen inay waajib salaadda dhexdeeda tahay ayaa laga qaadanayaa xadiidka ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay warinayaan laga warinayo cuqbata bnu camr markii la weydiiyey sida nebiga loogu salliyayo idan kayfa nusalli calayka idaa naxnu sallayna calayka fii salaatina quluu allahuma salli calaa muxamadin siiqada ibraahimiyada ah ayuu u sheegay markaa maxalka salaadu inay salaadda dhexdeeda tahay baa xadiidkaasi inooga muuqdaa sia u munaasibkiina waxay dhahen waa in salaadda aakhirkeeda uu noqdo weliba juluuskaa dambeeye bacda tashahudka ayay ku sii wanaagsantahay waayo riwaayaadka qaar baaba markaa caddaynaya inay bacda tashahud tahay xaakim baa warinaya cabdillahi bin mascuud baa laga warinaya inuu yidhi idaa tashahada axadukum fi salaati falyaqul allahuma salli calaa muxamed markuu atixiyaadsadahaasa ha yidhaahdo iyo welibana inuu ayadana fadhi ku yidhaahdo oo aanu istaag iyo meel kale midnaba ku odhane fadhigaasunuu salliga nebiga ku salliyaala isagu waa laga maarmaan inta ugu yaran allahuma salli calaa maxamedin ow calaa rasuulihi ow calaa nebiyi allahuma salli calaa maxamedin allahuma salli calaa rasuulilah allahuma salli calaa nebiyi yani intaasaa ugu yar ta ugu wanaagsanina waa siiqada ibraahimiyada la yidhaahdo allahuma salli calaa maxamedin wacala ali maxamedin kama sallayta calaa ibraahim wacala ali ibraahiima ibraahimiya asalaatu libraahiimiye la yidhaahdo taasaa markaa ugu wanaagsan oo ugu kaamilsan markaa fadhigan dambe ayuunbay waajib ay ku tilmaameen shaaficiyadu ama farad ay ku tilmaameen laakiin ka hore isaga atixiyaadka hore fadhigiisa farad laguma tilmaamin isagoo nebigu daa'imi jiray waayo waxaa sugnaatay intuu nebigu ka tegey inuu sujuudu sahwi lagu kabay dee waxaanay yidhahdeen hadduu farad ahaan lahaa sida rukuucda iyo sujuudda oo kale sujuudu sahwi laguma kabeen bay yidhaahdeen ee waa lala iman lahaa ee taasi waxay ku tusinaysaa mar haddii intuu ka tegey nebigu dibgaan ugu noqonne uu sujuudu sahwi ku kabay inaanu waajib ahayna sunno u yahay rugniga labiyo tobnaadna assalaamu waa salaamo naqsigii inta ugu yaree waajibkaasi markaa uu ku xasilayaana assalaamu calaykum wahuwa qaaci isagoo fadhiya waa inuu yidhaahdaa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi miftaaxu salaa atahuur wa taxriimuha atakbiir wa tacliiluha atasliim waxaa wixii ka xaaraantinimo kuu xalaalaynaya waa tasliimta iyo salaam naqsiga waxaa kaloo ay rasuulka ka sugnaatay sala allahu alay slam sida xadiidka muslimka uu tilmaamaya caaisha kaana rasuulahi yastaftixu salaata bitakbiir ayuu ayuu ku furfuran jiray wa kaana yakhtimu salaata bitasliim salaamo naqsigana waa uu ku gebagabayn jiray welibana waxay ku sii wanaagsantay dee labada dhinacba inuu yidhaahdo waayo nebigu midig iyo bidixba ilaa bayaan caddaanka dhabankiisa la arko assalaamu calaykum waraxmat ullaahi assalaamu calaykum waraxmatullahi buu odhan jiray alxadi cashar rugniga koob iyo tobnaad asalaatu cala nebiyi sala allahu alay slm waa inuu nebiga ku salliyaa bacdahu dabadii qaacidan isagoo fadhiya wa aqaluhaa inta ugu yaran allahuma salli calaa maxamed wey ow calaa rasuulihi ow cala nebiyi ahaani casharna assalaamu waa salaamo naqsigii waaqaluuna assalaamu calaykum weeye wahuwa qaacidun isagoo fadhiya ahaalis cashar ka saddex iyo tobnaadna waa tartiibu inuu sidaa u kala tartiibiyo qaabka ula yimaado fain tacamada hadduu haddaba u kaso tarka u tartiibta ka tegitaankeeda kaan sajada waa inuu sugay qabla rukuucihi batalat salaatuhu salaaddiisu waa ay buraysaa wain sahaa hadduu sahwi ula yimaadana famaa bacda almatruuki kan laga tegey waxa ka dambeeya laqwin weeye ee fain tadakara hadduu xasuusto qabla an yaatiya bimilihi isagoo kale intaanu la imanin ataa bihi wuu la iman wailaa haddii kale tamat bihi ragcatuhu baa ku dhammaystirmi liwuquucihi fii hayri maxali yani meelan meeshiisi ayn buu dhacay wa tadaaraka albaaqi min salaatihi salaadiisa inta baaqigaana dib ayuu iska soo haleeshiin waxau leeyahay sheekhu shardiga rugniga saddex iyo tobnaad waa atartiib waa inuu tartiibiyo oo faraa'idnan salaadee aynu soo tilmaannay ee labiyo tobankaa waa inuu sidaa ay u kala ratibayin udhigaa oo niyada ugu horraysiya takbiiratulixraamka ku xigsiiya faatixada ku xigsiiya rukuucda ku xigsiiya ictidaalka ku xigsiiya sujuudda ku xigsiiya fadhigii sujuud laba soo duxeeye sujuuddii labadii ka toositaankeeda qaabkaa waa inuu la yimaadaa ijmaac baana sidaa culimmada muslimiintu ay ku yihiin qowlka iyo ficilka nebiguna sidaasay ahaayeen salluu kamaa ra'aytumuni usalli baana nebigu yidhi u tukada sa ay aragteen aniga u tukanaya haddaba wuxuu leeyahay fain tacamada tarka tartiibtii hadduu u kaso inuu ka tago oo waa maxay isagoon rukuucin ka hor buu sujuuday batalat salaatuhu salaaddiisu way buraysaa bilijmaac waayo talaacub iyo ciyaar buu la yimi qaabkii ay salaaddu ahaydna wuu ka baxay isagoon rukuucin mar hadduu sujuuday waxba kaba jiraan weeye wayn sahaa laakiin hadduu sahwiyo wuxuuna yidhi wixii kaa laga tegey ka dambeeyaa waa laqwi tusaaleaan waxaa lili imminka sahwi ahaan buu isagoon rukuucin sujuuday eeg sujuuddaa wixii ka dambeeyey yacnii rugnigaa laga tegay ee rukuucda ah wixii ka dambeeye oo dhammi laqwi bay noqonayaan iyo waxaan tiro gelin haddaba waa la kala qaadi oo xilliganuu xasuustay inuu sahwiyey uu rugni ka yimi xilligu xasuustay baa leegaya haddii uu xasuusta buu idhi intaanu la imanin bimilihi mid isagoo kale ah ataa bihi wuu la iman masalan waxaan nihi rukuucdii buu ka sahwiyey wuu ka tegey haddii uu xasuusto intaanu rukuucdii ragcaddii kale la imanin ka hor buu xasuustay masele sujuuddii labaad markuu marayaabuu xasuustay isaga oo taagan buu xasuustay oon weli rukuucin ataa bihi wuu la iman iminka un ha rukuuco rukuucdaa wixii ka dambeeyey ilaa halkaa uu ku xasuustay mar haddii rugnigii la midka ay ragcadda kale weli aanu gaadhin rugnigaa uu ka tegey wax alla waxa ka dambeeyana laqwi weeye sujuuddii juluuskii benesteetaynka sujuuddii labaad soo kicitaankan faatixadunu barakri waxaasoo dhami ka kac bay noqonayaan waa halkuu ina leeyahay wain sahaa famaa bacdulmatruuki kan laga tegey waxa ka dambeeya laqwin weeye ee fain tadakara hadduu xasuusta qabla an yaatiya bimilihi mid la mida intaanu la imanin misaalkeena rukuucdaasoo kale ataa bihi iyadiibuu la iman wailaa haddii uu xasuustay intuu la yimi mid la mida weeyaan oo masalan isagoo rukuucdan hadda ku jiraa wuxuu ogaaday rukuucdii ragcaddii hore inuu ka tegey buu ogaaday tammat bihi ragcatuhu ragcaddiisii talon bay ku dhammaystirantay rukuucdani waxay u taagan tahay uun rukuucdii ragcaddii hore in alla intii dhexana way ka baxday meesha halkaasuuna ka wata markaa watadaaraka albaaqi min salaatihi salaaddiisa inta baaqigaan haysa soo haleeshtii oo masalan ragcaddii saddexaad ayaa wuxuu ka tegey rukuucdeedii salaad rubaaciyana way ahayd isaga qaabku watay ragcaddii afraad rukuucdeedii markuu marayaabaa wuxuu ogaaday inuu ragcaddii saddexaad rukuucdeedii ka tegey rukuucdan hadda uu ku ogaaday waxay noqonaysaa rukuucda ragcaddii saddexaad markaa ha sujuudo labada sujood ha soo dhammaystirto haddana ha u soo kaca ragcaddii afraad ilaa ragcaddii saddexaad ayuunbay rukuucdani noqotay intii dhexna meesha way ka baxday markaa wuxuu leeyahay sheekhu fain haalisa cashar rugniga saddex iyo tobnaad atartiibu waa tartiib ee fain tacamada hadduu u kasto tarkow tartiibta ka tegitaankeeda waa ka ansajada inuu sujuuday qabla rukuucihi iyo batala salaatu way burtay wain sahaa hadduu sahwiyo famaa bacdulmatruuki kan laga tegey waxa ka dambeeya laqwin weeye ee fain tadakara hadduu xasuusta qabla an yaatiya bimilihi mid lamida intaanu la imanin ataa bihi wuu la imanayaa waxaad ihi intaanu rukuucin ka hor buu sujuuday hadduu xasuusta intaanu ragcaddii labaad rukuucdeedii gaadhi inuu u noqdo ayaa waajiba si deg dega waxaan dambana laaqi bay noqonayaan hadduu sii dib dhigo salaaddiisi way buraysaa waayo wuxuu noqonaya qof tartiibtii camdi uga tegey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو تيقن حديئه باشضه في آخر صلاته صلاته آخر كذا ترك سجدة سجود كتغي من الرقعة الأخيرة رقعة دي دنبكاهاتي سجدها هو سجودي وأعاد تشهده التحيات كانوا سعد oo min hayrihaa wuxuu baalsaday inuu ka tegey sujuud ragcadii kale ah oo ama shaka fiihaa wuu ka shakiyey ataa biragcatin ragcad ayuu la imanayaa wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu qofku yaqiinsado oo uu hubaalu ogaado salaadda aakhirkeedii isagoo ku jiraa ayaa wuxuu ogaaday oo atixiyaadsaday ayaa wuxuu ubaalu ogaaday ragcaddan ugu dambaysay inuu sujuud keliya un la yimoo sujuuddii labaad ka tegey wuxuu leeyahay sajadahaa iminka ayuu sujuudi wa acaada tashahudahu atixiyaadkiina wuu soo celin waayo atixiyaadkii wuxuu dhacay meeshiisii meelaan ahayn haddiise uu yaqiinsado hubaalsado in sujuuddan uu ka tegay ragcadihii hore ay ka mid tahay amaaba wuu ka shakeeyeyba ataa biragcatin hal ragcada buu la imanayaa waayo sidii aynu soo sheegnay dee masalan ragcaddii saddexaad oo kale hadduu sujuud ka tegey ragcadda afraad sujuuddeeda markuu marayaa bay ragcaddii hore ku dhammaystirmaysaa idan markaa ragcad baa ka dhiman ragcaddii buu markaa la iman walow tayaqana hadduu yaqiinsaduu hubaal u ogaado fii aakhiri salaatihi tarka sajdatii sujuud inuu ka tegey min alragcati alakhiira ragcaddii dambe ka ahaatay sajadaha wuu sujuudi wa acaada tashahuda waa taxiyaadkana wuu soo celin ow min hayrihaa wuxuu yaqiinsaday sujuud inuu ka tegey min hayri alakhiira ragcaddan u dambaysay kuwii aan ahaynee ka horreeye ow ama shaka fiihaa waa ka shakiyey ataa biragcatin ragcad buu la iman wain qaama hadduu istaagay ilaa haaniyati ragcaddii labaad walxaal qad taraka uu ka tegey sajdatan min aluulaa sujuud ragcaddii hore ka mida waad eegaya fain kaana hadduu ahaaday qad jalasa mid fadhiistay markuu soo kacayo walow lilistiraaxatiba ha ahaatee hawaa lisujuudi sujuud buu u hooban wa ilaa haddii kaloonu soo fadhiisaninna jalasa wuu fadhiisan mutma'inan isagoo xasili uma sajada dabeetana wuu sujuudi wuxuu leeyahy sheekhu haddii uu istaago ragcaddii labaad buu isu taagay isaga oo ragcaddan uu ka sii kacayo sujuud ka tegey ayuu ragcaddii labaad isu taagay hortu waa sujuudayaayoo dee sujuuddii waa inuu u noqdaayo waataynu hore u soo tilmaannay fain tadakara qabla an yatiya bimili ataa bihi baynu nidhi haddaba fuqahadu waa niman maskax badanoo waxay raadinayaan dee sujuuddan uu ka soo kacay sujuuddan horuu sujuuday iyo tan uu ka soo kacay hal rugni baa udhexeeyey rugnigaasina wuxuu ahaa aljuluus bayna sajdatayn fadhigii udhexeeyey labada sujuudood kii bay markaa raadinayaan oy baarayaan marka wuxuu leeyahay markanuu soo kacayey haddii uu fadhiistay uu sii fadhiistay walow jalsatul istiraaxadii jalsadii yaradi qofku markuu ragcadda usii kacayo uu fadhiisan jirayba ha ahaatee hawaali sujuudi hadda toos buu sujuudayaa oo fadhigaa yare walow istiraaxaba ha uga qasinaye sujuuddii hore markuu ka soo kacay uu fadhiistay ayaa wuxuu u gelayaa juluuskii bayna sajdataynka ahaa wa ilaa haddii kale oo markuu ragcaddaa ka soo kacayey aanu fadhiisanin walow jalstistiraaxana haatee aanu fadhiisanin ee markuu sujuudi ka soo kacayba toos buu kacay hadda jalasa wuu fadhiisan mutma'inan isagoo xasiloon oo fadhigaa iyo xasiloonnidaa wuxuu ka qasinayaa fadhigii laba sujuudood u dhexeeyey uma sajada markaasuu sujuudaya intuu ka hadlaya waa intaa wain qaama hadduu kaco ila saaniyati ragcaddii labaad walxaal qad taraka uu ka tegey sajdatan min aluulaa sujuudtii hore ka mida bal waad eegi oo tafaasiil baa ku jirtee fain kaana hadduu aday qad jalasa mid fadhiistay markuu ragcaddan ka soo kacayy sujuuddan ka soo kacayey walow lilistiraaxati jalsatu istiraaxaba ha ahaatee oo istiraaxa iyo yar yacnii waxooga yar nasashaaba ha uga jeedee hawaa lisujuudi sujuudda unbuu hobanoo toos buu sujuudi fadhiisigaasina wuxuu u noqonayaa kii u dhexeeyey fadhigii labada sujuud udhexeeyey walow biqasdi nafli tafcalannahu waa halkuu suwadku ila lahaa qasad sunnanimoba aada u samaysideen wailaa haddii kaleo markuu soo kacayay aanu fadhiisanin jalasa wuu fadhiisan mutma'inan isagoo xasili uma sajada dabeetana wuu sujuudaya wain tadakara hadduu xasuusto tarka rugni rugni ka tegiddii bacda salaami salaamta kadib bal waad eegaya fain kaana hadduu ahaado rugnigaasi anniya aw takbiirata alixraam batala salaatuhu waa burtay wakada low shaka fiihimaa hadduu ka shakeyana waa la mid wain kaana hayrahumaa hadduu labadaa kayrkood yahayna banaa calaa salaatihi salaaddiisii unbuu ku dulbirayn in qaruba alfaslu waa haddii kala saarkan iyo muddadan udhexaysay ay dhowdahay oo walam yamasa aanu taabanin najaasatanna aanu taabanin walaa yaduru waxba yeeli maayo istibdaalu lqibla hadduu qiblada dhabarka u jeediyo walalkalaamu hadalna waxba yeeli maayo ee wain taala alfaslu hadduu waqan kala saaraya dheeraado ista'nafa wuu soo cosboonaysiin halkan wuxuu leeyahay sheekhu intii uu salaama naqsaday kadib ayaa waxa uu xasuustay rugni arkaantii salaada ka mida inuu ka tegey waa la kala qaadayaayoo rugniga ka tegey hadduu niyadii yahay amaa hadduu takbiiratulixraamkii yahay salaaddiisu way burtay haddii aanuba yaqiinsanee uu ka shakiyaana iyadana waa la mid mar hadduu ka shakeeyey ama yaqiinsaday inuu niyadii ka tegey ama takbiiratulixraamkii salaaddiisu way burtay maxaa yeelay dee waxaanu ihi niyadu waa shayga asalka u ahaa ansixitaanka salaadda takbiiratulixraamna dee waa halkii ay ka bilaabmaysay salaaddu arkaanta inta kale oo dhammina waxay ku duldhisan tahay oo sees u ah niyadiiyo takbiiratulixraamka waxa kale o dhan ku duldhismaan haddii markaa uu labadoodii ka tegey ama uu ka shakiyey ama mid ka mida uu ka tegey macnaha waa guri bilaa seesa macnaheed weeye idan daadkiibaa hoos gelayoo qaadaya macnaha waxay ka dhigan tahay rukuucahaaga iyo sujuudahaaga iyo faatixada wax alla waxaad samaysoo dhambi bilaa sees bay ahayd mar haddii faatixadii ama takbiiratlixraamka ay ka baqnayd idan salaadaadii waxba kama jiraan dib u tukan weeyaan wain kaana hayrahumaa haddii uu yahay labadaa waxaan ahayn ama rukuuc ama sujuud ama faatixadii uu ka tegey banaa calaa salaatihi dee hadday mid qura ahaydna dee hal ragcadun buu la iman hadday laba ahayd laba ragcadood buu la iman banaa calaa salaatihi salaaddiisii wuu ku sii binayn oo wuu ku sii halkaas buu kaga sii daba qaban waase goorma marka uu iminka salaadda intii hore intan ku daba qabanayu ku binaynayu ku dhisaya waa goorma waa marka la helo laba arrimood mid weeyaane zamankan iyo fasligan iyo kala saarkan waa haddaanu dheeraanin ee masalan markii uu salaamnaqsaday in yar kadib uu xasuusto in qaruba alfaslu waxa kaloo maran walam yamasa nijaasa waa inaanu nijaasna taabanin waa in nijaasada taabashadeeda waxay noqonaysaa inuu qofkii la yimi wax salaadda ansixitaankeeda ka hor imanaya oo shardiga ansixitaankeedu dee waxaa nijaasa inaanu qofku taabanin haddii uu qofku ama nijaas saabtay dee amaba ay weysadiiba ka jabtay ama muddadii ay dheeraatay waxa weeyaan way kala gooday salaaddii markaa inta dambeed imka la iman lahayd iyo intii hore markaa waa inay salaaddii dib u bilowdaan walaa yaduru istibdaalu lqilba wala alkalaam waxba ma yeelayo haddii uu qiblada ka yar jeesto haddii uu hadal iyo kalaam la yimina waxba yeeli maayo maxaa yeelay hadal iyo qiblo ka jeesasho labadaba salaada dhexdeeda waa loogu cudur daaran karayay oo salaada sunnaha markuu qofku safar ku jiro u gaadiid ku sulaysanayo qiblada in laga tago way bannaanayd salaatulkhawfka way bannaanayd iyadana in qiblada laga tago hadalkana hadduu sahwi u dhaco isagana salaada dhexdeeda macfi buu ahayo waxba ma yeelayne laakiin waxaa shardi ah inaanu wakhtigaa uu qiblada u daba jeediyeyna badnayn hadalkiisuna hadal badan inaanu ahayn ayaa laga maarmaan ah wain taala alfaslu hadduu sa dheeraado muddadii masalan dee shan iyo toban daqiiqa iyo waxbaa kasoo toban daqiiqa waxbaa ka soo wareegey ama nijaasiya waxbuu dee taabtay ista'nafa waa inuu salaaddii hadda bilaabaayu unkaa ee intii hore ku sii daba qaban maayo wain tadakara hadduu xasuusto tarka rugnin rugninka tegiddii bacda salaami salaamo naqsiga kadib fain kaana hadduu hada anniya aw takbiirata alixraam batalat salaatuhu way burtay wakadalika low shaka fiihima hadduu ka shakeyana waa la mid wain kaana hayrahumaa hadduu labadaa kayrkood yahayna banaa calaa salaatihi salaaddiisii uu ku sii daba qaban in qaruba alfaslu hadduu dheeraado muddadan kala saartay walam yamasa nijaasatanna aanu taaban walaa yaduru waxba yeeli maayo istibdaaru lqibla hadduu qiblada u daba jeediyo walalkalaam hadalna waxba yeeli maayo wain taala alfaslu hadduu kala saarku dheeraadayna ista'nafa salaaddii dib buu soo bilaabay faslun fii sunani salaati salaadda sunnayaasheedii ayuu u baab yahay yacnii arkaanta aynu soo sheegnay sunnayaashoodana waxana wuu isku dari doonaa qaarna wada fasal gaara ayuu u samayn doonaa ilaa salaamo naqsiga laga soo gaadhayo yusanu waxaala sunaya atalafudu biniya ku hadal niyada qubayla takbiira takbiirta ka hor wastisxaabuhaa biqalbihi qalbigiisa inuu iskala saaxiibiyaana ayadana way wanaagsan tahay waxau leeyahay sheekhu waxaa sunno ah niyada inuu talafud ku sameeyuu ku hadlo takbiirta ka hor sunnahaana waxay yidhaahdaan bimacnaa wax kale uma sheegaanoo nebigay ka sugnaatay ama qowl iyo ficil iyo taqriir midnaba uma sheegaan waxay yidhahdaan waa shay iska wanaagsanoo liyusaacida lisaanulqalba si carabka iyo qalbigu isu kaashadaan awgeed waxaanaad qalbiga ku haysa un si carabkiina ay uga soo baxdo isu kaabaan uun darteed weeyaan bay yidhahdaan waa shay iska wanaagsan bay yidhahdaan nebiga sala allah alay slam laakiinse kamay sugnaanin waxaanu ay ku xidhan jireen salaadda allahu akbar un baanay ka bilaabantaa waxaan ka horreeyaana waa hadal salaadda ka horreeya un wax weyn oo laysku sii qabsado oo muran iyo dagaal laga oogana ma mudna waayo salaaddiiba way ka horraysaa salaaddu allahu akbar unbay ka bilaabantaa hadalladaa kale isagu iyo safka hagaajiyayo unbay la mid tahay un salaadduna allahu akbar unbay kuxaysa wax kadib horreeyi wey marka wax weyn oo laysku sii khilaafo lagu sii murmo maaha iyaguna waxay yidhahdeen waa wanaagsan tahay si qalbiga iyo ay carabku isu kaashadaanu yusanu atalafudu biniya ayaa la sunayay qubayla takbiir takbiirta ka hor waistisxaabuhaa biqalbihi qalbiga inuu iskala saaxiibyaana waa sunna wa rafcu lyadayni labada gacmood koruqaadkoodu na waa sunna maca ibtidaa'i takbiirati alixraami takbiiratulixraamka bilowgeeda la jirkeeda walxaalkafuna makshuufa uu yahay kafkiisu mid fayda ila alkacba xagga kacbada u jeeda wamufarajat alasaabici farahana la kala geeyey muxaadiyan isagoo qaabilin biibhaameyhi labadiisa suul shaxmata udurayhi labadiisa dhegood dacalahooda wayunhi waxaanu joojin rafca alyadayni labada gacmood koruqaadkooda maca aakhiri takbiiri takbiirta aakhirkeeda wayarfacu yadayhi labadiisa gacmood kor buu u qaadi cinda arukuuci walictidaali iyo wlqiyaami min atashahud alawal atexyaadka hore marku ka soo kacayo waxaa kaloo sheekhu leeyahay waxaa sunno ah labada gacmood inuu kor u qaado marka takbiiratuxdaamka uu bilaabayo allahu akbarta bilowga iyo gacmo koruqaadku waa inay sinaadaan yacni bilow ay wada noqdaan iyadoo kafkiisu uu faydan yahayoo mare iyo aan waxba hoos ka gelinin iyagoo xagga kacbada u jeeda iyagoo farahoodana aanu isku soo ururinay saa u kala saaray welibana wuxuu qaabilin buu leeyahay biibhaamayhi labada suul wuxuu qaabilin shaxmata udunayhi labadiisaa dhegood dacalahoodaasuu markaa labada suulna qaabilinoo sidaasoo dhan waxaanu joojinaya wayunhi wuxuu joojinuu dhammayn rafca alyadayni maca aakhiri takbiir takbiirta aakhirkeeda allahuda ugu horraysana wuu kula yidhi akbar markuu yidhahna wuu dejin waayo nebiga sala allahu calayh wasalam ayay ka sugnaatay oo xadiis bukhaari warinaya cabdillahi bni cumarna laga warinayo wuxuu leeya ra'aytu nebiya ayaan arkay iftataxa takbiira fi salaa isagoo bilaabay fa rafaca yadayhi xiina yukabir markuu kibaaranayay gacmaha ayuu kor u qaaday yajcalumaa xadwa mankibayhi labadiisa garab muqaabilkooda dee markay kafaynkii garbaa qaabilsan yihiin waxay leeyihiin labada suulna waxay qaabilayaan shaxmataludaneyn dhegaha markaa daclahoodaasay qaabilayaan waxaa kaloo xadiis saxiixaysna abi xumayd saacidi laga warinaya wuxuu leeyahay waxaan arkay idinku xaafidid badan salaaddii rasuulka waxaan arkay buuli idaa kabara jacala yaday xidaa'a mankibayhi markuu kibaaranayo labadiisa garab buu gacmaha geyn jiray waxa kale oo iyagana gacmaha kor loo qaadaya marka uu rukuucina wuu qaadi marka uu rukuucda ka soo toosayana gacmaha wuu soo qaadi wa cinda alqiyaam min atashahud alawal atixiyaadka hore markuu ka soo kacayana yacni iyagana gacmahana kor ayuu soo qaadayaa waayo xadiid saxiixa iyadana ku soo aroorayoo maalik ibnu xuwayris laga warinayo wuxuu leeyahay idaa sallaa kabar wuxaa saxaabigaasi marka uu tukanaya waa kibaaran jiray wa rafaca yadayhi gacmihiisana kor buu u qaadi jiray marka uu doonayn rukuucana gacmaha kor buu u qaadi jiray marka uu madaxiisa rukuucda ka soo qaadana gacmaha kor buu u qaadi jiray wuxu anna rasulahi sanaca haakada nebiga sala allahu calayh wasalam ayaa sidaa sameeyey waxaa kaloo ibni cumar laga wariyey inuu yihi nebigaan arkood takbiir ku furfurtay salaada labadiisa gacmood buu kor u qaaday markuu kibaaranayo xadwa mankibayhi buu geeyey markuu rukuucda u kibaaranaya saasi leeg buu sameeyey waxaanu idhi samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd laakiin muu gacmo koruqaadkaa markuu sujuudayay iyo markuu sujuudda ka soo kor yeelaya midnaba kor umuu qaadi jirin warafcul yadayni baa la sunaya labada gacmood inuu kor u qaado maca ibtidaa'i takbiirati alixraam takbiiratulixraamka bilowgeeda maceeda walxaal kafuuna uu yahay makshuufa mid faydan ila alkacbana loo jeediyey wa mufarajata alasaabici farhana la kala geeyey muxaadiyan isagoo qaabilin biibhaamayhina shaxmata udunayhi labadiisa dhegood dacalladood iyo calacalahood wayunhi waxaanu joojin rafcalyadayni labada gacmood koryeelkooda maca aakhiri takbiiri takbiirta aakhirkeeda wayarfacu yadayhi wuu koryeelaya cinda arukuuci walictidaali waalqiyaam min atashahud alawal yakanka cidda atixiyaadka hore ayuu y kor qaaday faidaa faraqa markuu ka faaruqa min ataxarumi taxarumka iyo xidhashada xata yadayhi wuxuu dhigi labadiisa gacmood taxta sadrihi laabtiisa hoosteeda wa qabada wuxuu ku qaban bikafi lyumnaa gacanta midikafgeeda kuucalyusraa kuuca gacanta bidix wa awala saacid iyo dhudhunka awalkiisa ayuusaa ugu qaban wa nadara wuxuu eegi mowdica sujuudihi sujuudda meesheeda ayuu eegi ilaa cinda alkacbati kacbada agteeda mooyana fa yanduruha kacbada ayuu eegi wa ilaa cinda qowlihi ila allahu ila allahu marka uu leeyahay mooyaano fa yanduru markaana wuxuu eegi musabbixatahu fartaa musabbixadiisa ayuu eegi waxa uu leeyahay sheekhu marka uu ka faaruqo taxarumkii iyo xidhashadii xata yadayhi taxta sadrihi wuxuu dhigi labadiisa gacmood taxta sadr laabta hoosteeda ayuu dhigi yacni shaaficiyadu weliba iyadoo xaggan loo yar iilayo taxta sadri oo weliba xaggan loo yar iilayo ayay markaa yidhahdaan qaar suradaba madaahibta qaar ka hosaysa oo idhi taxta suraa la dhigayaana waa jiraan qaar iskaba sii daayo oo maalikiyadoo kalaahina waa jiraan laakiin nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidka ka soo aroortay nebigu wuxuu dhigi jiray cala sadr halkaa laabta ayuu saari jiray markaa xaggan u yariilidda u yariileena qalbiga ayaa ka dhowo way iska tacliil bilaa daliiloo yacni qalbigaa ka yadhowo qofku markuu wax ilaalinayana gacantuu saaraayo sidaa wadnaha loo yar saarayaaba iyagu yidhaahdeen laakiin sida nebiga ka sugnaatay waa cala sadri waa halkaa laabta weeye waxaanuu yidhi wuxuu ku qabanayaa kafka gacantiisa midig kuuc alyusra gacanta bidix kuuceeda kuucu waxay yidhahdaan kuuc iyo buuc iyo kursuuc iyo rusuq ayay kala saaraan markaa gabay bay kuma tii waxaan fakuucun yeli ibhaama lyadi wamaa yeli likhinsarihi kursuucun warusqu fi lwasat wacadmu yeli ibhaama rijli mulaqabun bibuucin fakhud bilcilmi waxdar min qaladi fakuucun yeli ibhaama lyadi kuuc yeli ibhaama lyadi gacanta suulkeeda laftaa la xidhiidha waxaa la dhaha kuuc wamaa yeli likhinsarihi kursuuc faryadada kala xidhe kursuuc baa la yidhahda warusqu fi lwasat halkaa dhexana rusqi baa la yidhaahdaa wacadmu yeli ibhaama rijli mulaqabun bibuucin ka lugtana buuc baa la yidhahdaa alghabiyu man laa yacrifu kuucahu min buuci waxaydhahan alghabiyu qofka qabigaahi waxa weeye ama dogonkaahi kaan kuuc iyo buuc kala aqoon kuuc iyo buuc markaa kuuca alyusraa buu sidaasu u qabanayaa wa awala saacid iyo dhudhunka awalkiisa ayuu qabanayaa way xadiidka muslim waxa uu ahaa nebiga ayuu arkay waa'il binu jixri asxaabiga la yidhaahdaa isagoo gacmihiisa koryeela markuu salaada gelaya dabeetana gacantiisa midig ayuu tabiix saaray markaa qabdinta iyo duldhigidduba waa wax jira oo sugan insaan laysu duldhigaya saa loo qabtaaba laakiin siduu albaani sheegaya waxaan sugnayn in la yidhaha labadaba waa la isku daraya laba faroodan la fidiyo inta kalena lagu qabto laakiin wadci iyo qabdi waa labadaa markaa wuxuu yidhi sidaana waa loo qabanayaa laabtana waa la saarayaa waxaa iyadana beryahan dambe filawin alakhiira la isweydiiyaa markan istaaggan hore la gelay laakiin ictidaalka markuu qofku ictidaalka ku jiro gacmihii miyuu sii daynaya mise halkii buu ku celinayaa maxamed naasirudiin albani wuxuu ku tilmaamaya bidca inay tahay in halkii lagu celiyaa sheekh maxamed sheekh ibnu baaz iyo cuthaymiin iyo rag fara badanna waxay xoojinayaan inay xoog badan tahay in halkii lagu celiyo waayo meelaha kaleo dhan gacmaha meesha la dhigayo waa la caddeeyey halkaasuun baan la caddaynin dee halkaasina waxay raacsantahi istaaggii rukuucda ka horreyi mukan ka dambeeyana raacsiyin wax sii weyn oo yacni aada loogu sii murmana maaha waxaa kaluu leeyahy wanadara mawdaca sujuudihi meesha sujuudda ayuu eegaya halkaa uu ku sujuudayo ayuu fiirin waayo saasaa qalbigiisa iyo fikirkiisaba u fiican waayo haddii qofku marka uu meelaha eeg eego way mashquulinaysaa waxaa la ilaa cinda alkacba fa yanduruhaa kacbada agteeda mooyaane haddii kacbada uu joogo waa inuu kacbada eegaa marka waa qowl fi lmadhaba qowlka raajixa madhabka dhexdiisana laa yanduru ilaa maxalla sujuudihi xataa hadduu markaa intaa masaajidka dhexdiisa kacbadu ka muuqato uu ku jiro waa inuu maxalla sujuudun eega waayo kacbada lafdeedu way mashquulinaysaa wa ilaa cinda qowli ila allah ila allahu marka uu leeyahay mooyaba fa yanduru musabixatahu musabixadiisa ayuu eegayaa xadiida abu daawuud warinayo cabdillahi ibnu zubayr laga warinayo ayaa taa ku soo arooray oo rasuulku wuxuu ahaa markuu salaadda u fadhiisto gacantiisa bidix wuxuu dhigi jiray lowgiisa bidix gacantiisa midigna wuxuu saari jiray lowga midig lugt fartiisana wuu ku ishaari jiray walaa yujaawisu basaarahu ishaaratahu araggana muu dhaafin jirin markaa ishaaradaase ishaaradaasuu eegi jiray iyada dhaqdhaqaajinteeda iyo hadalkeeda dib ayaynu kaga hadli doonaa haddii laydhaha meel gaara ayay leedahay uu kaga hadli doonaa fa idaa faraqa min ataxarumi marka uu ka faaruqo xata yadayhi labadiisa gacmood wuxuu dhigayaa taxta sadrihi laabtiisa hoosteeda wa qabada waxaanu ku qaban bikafil yumnaa kucal yusraa buu ku qabanaya wa awala saacidi saacidka dhudhunka awalkiisa wa nadara mawdaca sujuudi buu egi ilaa cinda alkacbati mooyano fa yanduruhaa kacbada ayuu egi wa ilaa cinda qowlihi ila allahu oo fa yanduru markaana wuxuu egi musabixatahu ayuu egi wa yaqra'u waxaanu akrin ducaaءa alistiftaaxi ayuu akrin caqiba takbiirati اlexraam takbiiraxraamka kadib wa minhu waxaa ka mid ah allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila wayafuutu wuxuu ku tegayaa bitacawudi hadduu qofku tacawudo shaydaanka iska naar wa bijuluusi اlmasbuuqi masbuuqi hadduu la fadhiisto maca alimaami imaamka hadduu la fadhiisto laa bita'miinihi macahu hadduu la aamiinsado maya waxau leeyahay sheekhu takbiiratulxraamka kadib wuxuu akhrinayaa ducaaul istiftaax oo ay ka mid tahay adciyo fara badan baa soo aroortee allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan wa asiila ay ka mid tahay waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay ka sugnaatay waxa kaloo markaas ayadana ay shaaficiyadu inta badan qaateen ka cali bni abi taalib laga warinaya xadiidka muslimka le markuu salaada u kaco wajahtu wajiha liladii fatara asamaawaati walarda xaniifan wama ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamamaati ilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu ana min almuslimiin taasay markaa ayagu ay qaateen waxaanu leeyahay wuxuu ku tegayaa wayafuutu bitacawudi waxay ahayd marka uu xidho inuu dee la yimaado istiftaaxii kadibna shayddaanka iska naaro faatixadii bilaabo haddii uu isagoon ducaal istiftaaxii akhrin uu tacawudkii bilaabo ducaal istiftaaxii u noqon maayo oo wakhtigeedii waa tego dee dikrigii ka sii dembeeyey ayuu gudagal hadduu u noqdana salaaddiisu waxba noqon mayso waxaa kalooy ku tagtaa wa bijuluusi ilmasbuuqi maca alimaam haddii imaamkii aada la fadhiisato adigoo masbuuqo salaaddii wax lagaala horreeyey haddii aad imaamkii oo atixiyaadsanaya aada u timaaddo dee waad xidhan oo waad fadhiisan dabeedna waad atixiyaadsan hadhow marka aad kacdo ducaal istiftaaxii akhriyi maysid ee wuxuu wakhtigeedii ku tegey fadhiisiga adigoo masbuuqa aad imaamkii la fadhiisatay laa bita'miinihi macahu ku tegi mayso haddii aad mar alla markaad xidhatayba waladaalin yidhahdo aamiin tidhaahdo ducaal istiftaaxaagii waad iska akhrisan markaa wayaqra'u ducaal istiftaaxi buu akrin caqiba takbiirati alixraam wa minhu waxaa ka mid ah allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxana allahi bukratan wasiila wayafuutu wuxaanu ku tegayaa bitacawudi ayuu ku tegi wabijuluusi lmasbuuqi iyo qofkii masbuuqahay salaada laga horey masbuuq iyo muwaafiq ba yidhahdaa muwaafiqna waa qofka ilaa xidhashada la joogana muwaafiq baa la yidhaha qofka wax lagala horeeyana masbuuq bay yidhahdaan wa bijuluusi lmasbuuqi kii salaadda wax lagala horreeyo oo la fadhiistay maca alimaamina way ku tegi laa bita'miini macahu imaamka hadduu la aamiinsada maya watacawudu baa la sunneeyaa shaydaanka inuu iska naaro siran qabla alqiraa'ati qiraa'ada ka hor wa fii kulli ragca iyo ragcad kastaba wata'miinu ta'miin ayaa la sunneeya bacda firaaqi alfaatixa faatixada intii laga faaruqay kadib waljahru bihi in kor loogu dhawaaqa la sunneeya fi ljahriyati salaada jahriyada ah in weliba kor loogu dhawaaqo ayaa sunnaho wanaagsan waxa uu leeyahay sheekhu waxaa sunno ah inuu qofku shayddaanka iska naaro si sir iyo hoos ah qiraa'ada ka hor iyo ragcad kasta weliba faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani alrajiim markaad doonto qur-aanka inaad akhrido ilaahay ka maangal shaydaanka rajiimkaa ayaa aayadda qur-aankii ahayd idan markaa shaaficiye waxay leeyihiin dee ragcad waliba dee qur-aan baa la akhrinayaa idan ragcad waliba tacawudkii way u baahan tahay culamada qaarkoodna dee salaada ka ragcatin waaxida unbay ka soo qaadeenoo waxay yidhahdeen waxay sunno tahay in ragcadda hore inta kalena yacni tii hore ayuunbaa u taageeray inta dambe loodhan maayo waxaa kaloo sunnaya wataamiinu bacda firaaqi alfaatixa intii faatixada la dhameeyey kadib inuu aamiin yidhaahdo waaljahru bihi fi ljahriya weliba marka ay jaariye tahay ee salaaddu salaad kor loo qaado qiradeeda ay tahay waa inuu kor u qaadaa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi marka uu midkiin yidhaahdo salaada aamiin malaa'igtuna samada aamiin ay ka tidhahdeen fawaafaqat ixdaahuma alukhraa middood midda kale ay waafaqdo ufira low maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii horreeyey waa loo dhaafayaa marka imaamku aamiinuu yidhaahdo idinkuna aamiin dhaha faina muwaafaqata aamiinu taamiina almalaa'ikati ufira low maa taqadama min dembi markaa ka horrayntana aynu ka horraynaa waa sugan maa imaamuhu markuu wala daalli yidhahdo aamiin isagu bilaabo marka waa in aamiintaa lala yidhaahdaa ayaan laga horrayna watacawudu siran hoos inuu shaydaanka isaga naaraan la sunneeyaa qabla alqiraa'ati iyo wa fii kulli ragcati ragcad kastaba wata'miinu aamiinsa ayaa la sunneeya bacda firaaqi alfaatixa faatixada intii la dhameeyey kadib waljahru bihi in kor loo qaadaa la sunneeya fi ljahriyati tii jaariyadda ta kalena hoos baa loo dhigi wasukuutu aamus baa la sunneeyaa bayna aakhiri alfaatixati faatixada aakhirkeediiyo wa aamiina wa bayna aamiina iyo wasuura aamiin iyo suuradda dhexdeeda wayuطawiluha alimaamu ugu dheerin fi ljahriyati biqadri اlfaatixati faatixada qadarkeeda wa bacda firaaqi suura suuradda dhammaanshaheeda dabadeedna xoogay buu markaa yar aamusa halkana wuxuu inooga hadlayaa waxay dhaha sakataatu salaa meelaha salaadan la yar aamusay in yar loo kala kaadiyo wuxuu leeyahay faatixada marka la dhammeeyo waa in wax yar la kala gooya iyadiyo aamiinta haddana aamiinta iyo suuradda kale ee uu ku xigsanayu bilaabayo waa inuu yar kala joojiyaa oo aamusa dhexdooda weliba wuxuu leeyahay imaamku waa inuu dheereeyaa aamuska aamiin iyo suuradda u dhexeeya salaaddu markay jaariye tahay biqadri alfaatixa faatixada qadarkeeda macnaha waxaa looga jeedaa in ma'muumku uu faatixadii ka akhrin karo si uu qirada dambe ee imaamka u dhegaysto imaamku marka uu faatixadii dhameeye aamiin laydha markaba qiradayuu ku daba qabanine in yar ha u kaadiyo in faatixa laga akhrin karo waayo si ay u dhegaystaan qur-aanka u akhrinayo oo ay uga faa'iidaystaan wa bacda firaaqi suura suurada yacni suurada faatixada ka dambaysa marka laga faaruqana ayadana inuu yar aamuso ayaa iyadana sunno ah waayo nebiga sala allahu alay slam xadiid abu daawuud warinaya sabrata bnu jundub laga warinayo wuxuu leeyahay nebigu wuxuu aamusi jiray takbiiratulixraamka kadib faataada arrinteeda marka uu dhammeeyana wuu yar aamusi jiray